walaal waxaan ahay magaceyga waxaa layidhahdaa cadnaan cabdikariim cali oo ku sugan xabsiga dhexe ee hargeysa meeshaasna ku xiraa muddo sagaal sana waa gartay xaggee la idinka soo qabtay yaase idin soo qabtay waxaa nagala soo qabtay walaal badweyn tunisiya waxaa nagala xiray wadan la yidhahdaa shiisharis waxaa na soo qabtay wadanka shiisharis imise qofood ayaad aheedeen waxaan ahay labaatan qofood ayada meeshaan ku joognaa markii la qabanayo shanino kalluumaysi ayaan ahaa dowladda shiishalis mu waxay idinku wareejisay somalilan may dowladda somalilan iyo shiishalis iyo dowladii shafshariif intaba way shireen shir waxaan ku imaanay sadexgeysahooda oo maca qaramada midoob ay ku jirto ayaa meesha nagula keenay shiishalis marka markay idin qabteen maxay idinku heeleen oo ay dembi idinkaga dhigeen waxaa nagula eedeeyey oo dembi nagala dhigay burcad badeed marka falkaas laydinku eedeeyay adinka miyaad ku jirteen maya kuma jiri anaga waxaan ahay kalluumay soomaaliya oo ka kalluumaysata xeebaha dalka soomaaliya somalilan marka goormee laydin keenay oo laydinka soo dejiyey waxaa la keenay labaiy tobankii bishii sagaa bishii saxaad sagaalaasankeedii si kale iigu sheeg laba laba kun laba laba kun labaiy tobankii ayaa laydin keenay ayaa la keenay marka tira ahaan intaas marka meeqaa laydinka soo dejiyey oo hargeysa xabsigiis laydinku geeyey waxaan ku joognaa hargeysa xabsiga waxaan ugula keenay sagaal iyo labaatan waxaa lasii daayey sideed nin hal ninna uu ku dhintay oo meesha jilgilbaal ugu dhintay labaatanna haddasa ayaan ku joognaa wax maxkamad oo laydinsoo istaajiyey miyaa jiro intaad sii shalis joogteen iyo intaa hargeysa ku sugnaadeen labadaba waa maxkamad hargeysa wax maxkamada kumaana helin laakiin shii shalis waxaan ku helnaa maxkamad maxkamadaas oo aan luqadeeda iyo barnaamijyadeeda aan garanaynin oo luqad ingiriis iyo wax afka aan garanayn lagula xakamay hargeysa laakiin wax xuquuqa iyo wax bini-aadanimo aan ku helnay oo yaraatay ma jiraan marka ma jirtaa wax laydin sheegay oo xukun maxkamadeeda idinku dhaco xabsi laydinku xukumay waxaa lagu xukumay aniga sideed iyo toban sano saaxiibada kale kula socday marka ma kula suman yihiin mise wax kaa xukun hoose ayaa jiro a kuwa ila jooga hadda labana ila joogto saaxiibadeeya waa gartay xabsiga hargeysa marka hadda ma labaatan aad ku tihiin mise dad la sii daayaa jiro labaatan baasan lahaa labaatan hadeerta waa gartay cadnaan marka bal ka waran ee muddada hadda aad ku xiran tahay hargeyso iyo dhibaatooyinka xabsiga idinku haysta wallahi saaxiib aniga aniga ninkii ugu dambeeyey saakay oo jilbilka ku dhacay daraad anigo aniga waxaa ligu dilay waxaa anigu baysan waxaa meel aanan deganayn qol aanan deganayn waxaa igu dilay waxa ay daaweeyeen taliyaha meesha haysta oo adeeg u yahay iyo taliyihii marka si kiira oo cad oo fiixan ayaa laygu dilay labarana waa qabaawaan ninka hore nin horena meesha uu ku dhintay oo saan ayaa gargari loogu geystay sidii ayuu dhintay nabara ayuu dhintay ninka dhinta goorma u dhintay marka waxau dhintay bishii koowaad bishii koowaad waxau dhintay sideed tobankeedii ee sanadkaas sanadiinka waa gartay marka shaqa dad kale oo maasha ku xiran oo jirdil loo geysta mayaa jiro ha jirdilku anaga haddaan koonfur kasoo jeedno waa iska caago micnaha ama aan geysano ama qalab aan galno ama aanan gelin way waa sharciga waa taas wayna iska teen jiraanba yay tahay marka cidda jirdilka idiin geysataa waa waa askarta meesha haysato somalilanka oo xabsiga ilaaladiisa ah ha waa asliibta xabsiga haysato magacaygu waa shaafici cabdi carab waxaana kamid ahay dhalinyaradaas ku xiran maaragtay xabsiga dhexe hargeysa waxaan ahay walaal u dhalinyaro la keenay jasiiradii layidhahdo sishalis oo ku dhacda ama ku taalla badweynta hindiya markii hore oo layna qabtana waxaa nala ka qabtay badweynta hindiya marka waxaan la kulanay adigu caqabado badan oo kala duwan oo sishalis kuwa kala kulanay iyo kuwa aan la kulanay marka halkaa naloo soo wareejiyey kadibba waxaana jira caqabadaha kuwa kamid aho ilaa iyo hadeertaanna haysto maaragtay ay kamid tahay ninka hadda kula hadlaayay in maaragtay maalin hore la jirdilay markastana jirdilkaasi oo nagu dhaco kiriib hore adigu wakti hore tan ka horreeyey jirdilkan ka horreeyey waxaa dhacday jirdil nin lagu sameeyey oo nagu kiis ahaa jirdilkii u dhintay marka niyo aniga caqabadahaas macnaha kuma soo koobi kara laakiin waxa ugu waaweyn waa cadaalad xumo iyo faamilkeeni ama ehelkeeni aanan la joogin dhammaanteen waxaan kasoo jeednaa koonfurta soomaaliya koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ehelkeeni ma heli karno caqabada ugu daranan haystana taasaa kamid a waxaan haysta macnaha in la jirtilo waxaan haysta in maaragtay wax xaquuqa aad leedahaba inaysan jirin sidaadaba maxbuuska waa naqaanaa qofka markii la xiro dembi waa lagu aadan karaa ama ha ku cadaado ama yose ku cadaanin laakiinse in kacadii oo xabsiga dhexdiisa kala kulmo waa caqabado waaweyn oo naxistan kamid taha anaga markii shiishalis laydinka keenay ee laydin soo dejiyey ee xabsiga hargeysa laydin dhigay wax mas-uuliyiin oo somalilan ka tirsan miyaad aragteen oo aad kala hadasheen sidii xabsiga xukunka shiishalis laydinkugu soo dhuftay laydinkaga qafiifiyo annaga markaan shiishalis joogno horta waxaa nala soo wareegtay hay-ad layidhahdo n o d c iyo maamulka muddo aan la joogno somalilan maaragtay dawladda dhexe soomaaliyana korjoogta ka ahayd markaas adigu markii nala soo qaaday waxaa jiray raacsaankeeni inuu noo socday markaan shiishalo joognay raacsaankeeni waxaan ku nidhi halkaan haddaan ka joojino waxay noo marka noo sheegeen raacsaanki inaan joojino taas halkaas shiishalis aan ka lahayn si fursad aan ugu helna in naloo soo qaado waxaan ku nidhi haddaan raacsaankeeni halkaan ka joojino markaan xabiiso tagno waan u baahana raacsaankeeni ilaa labaatan iyo shan sanaan ku xukumanahay iyo sideed iyo toban sana waxay u dhexeeya nagala hadashay racsaankeennii iyo maanaan helin markastoo ka cabanno racsaan la-aanta iyo cadaalad xumada nagu dhacday iyo waddanka shishayna lagu soo xukumay iyo maadaama waddankii meel ka mid a aan nimid hadeer kale aan ku sugannahay inaan cadaalad u baahano markaan arrimahaas wax kuseeya ka hadalno waxay yidhahdaan waxba nagama kiin gelin annaga marka nin annaga fursadan aan helay waxaan uga faa'iidaysaa anugu shaksi ahaanteyda iyo waxdalaya guud ahaan dhallinyarada ila xiranba marka waxaan codsanaya dadka mas-uuliyiinta noqdaya iyo shacabka soomaaliyeedba in arrinteena loo fiirsado oo qofka wax loo qaban karin xataa inuu arrinkeena la socdo walaal waxaa la maxamed maxamuud xasan maxamed bal ka sheekay waktiga lagu soo qabtay iyo dhibaatooyinka ka taagan ee xabsiga aad ku sugan tahay walaal dhibaato aada u badan aan ku leenahay aniga nafkii aadama aan ku hadlayo jubdaa lagu sameeyey tidisha una qatay imankaa mid daawo ka qaata meesha waa gartay marka dirdirkaasaan lagu sameeyey marka qaryaha xabsigu ahay marka ay soo dhibaatoomarka ilaa xanuunka ilaa hadda heestaama heestaa maartay mid kalena waa udhintay oo maartatibiinku maarta jubdaa ugu dhintay imise qof aad tihiin oo dab dadka diljilka loo geystay walaal waxaan ahaa labaatan waa gartay marka ka sheekay xaalada nolosha nololeed ee idinku haysato xabsiga dhexe ee hargeysa walaal nolol kuma haysano waa maarta jirjir iyo dhibaato iyo cunsurida ka noqda waa gartay marka tacadiyada iyo dhibaatooyinka jiro ma kala hadasheen dabcan shaqaalaha kale ee maasha xabsiga ka shaqeeya si hay-adaha maxaliga ee qaabilsan arrimahaasi garab idinkaga siiyaan walaal ma walaimade maalma maarta hayadma bisaa laakiin hayad maarta aqulistaanka iyo waa kuwaas maba arrinba waa gartay ugu dambeyn marka fariintaada aada diraysid ee mas-uuliyiinta aada u diraysid maxay tahay walaal waxaa ka doonaynaa madaxweyne cabdillaahi farmaajo inuu maartay arrinteena oo u n f ka hadlo uu limaasha laga wareejiyo